maxamed cali xasan ilaahay khayr iyo ziyaadaha siiyo isteeshinkii booliska degmada muqdisho ayuu dhagax dhigay annaguna waa mahad celinaynaa khayr iyo liibaanna allaha siiyo inuu horumar iyo wanaag gaarsiiya oo saldhigii booliska u dhiso ayaan ka rajaynaynaa dhagaxi horreeyeybana hadda noo dhigay isaga sheekh saadiq iyo maanta ilaah baa mahad iska leh nala soo kulmiya shiikheega weyn mas-uulkeega ahaa madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan oo noogu yimid degmada huurshe doonahaya inuu ka dhagax dhigo oo nooga dhagax dhigay madaarista cilmiga madarase ka mid a oo leeyahay madarisatu sheekh yuusuf sheekh ibraahim xamdigaas ilaahay baa iskale sheikhna waa ugu mahad celinaynaa dadka jooga beledkao dhanna wuu ka faa'iidaysan doonaa
waxaan ka dhagax dhignay madrasatu sheekh yuusuf sheekh ibraahim ee degmadan huurshe waxaana rajaynaynaa biidni illaahi alkariim inay noqoto mid ummaddu ay ka faa'iidaysato oo tacliimta kor u qaada magaaladani maadaama ay tahay markaskii culimada oo meeshii nuurka iyo anwaartu ay ka baxaysay ay tahay marqadkii sheekhaani weynaa sheekh yuusuf sheekh ibraahim ay tahay meeshii culimada maqarka u ahayd makaanka u ahayd ay tahay waxaan rajaynaynaa inay noqoto meel u ah culimaa u diinka soomaaliyeed ee meel waxbarasho oo ay ka soo baxaan kuwii badbaadin lahaa berri dadka soomaaliyeed waxaan ka dhagax dhignay steshinkii ama saldhigii booliska ee degmadan huurshe waa joogaa ciidankii boolisku degmada laakiin hadda ka hor saldhig ma uusan lahayn waxaan rajaynaynaa hadda kabacdi inuu saldhig yeesho halkaana amniga ay ka sugaan ka koontaroolaan magaalada iyo magaalooyinka u dhowba ayaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim aada iyo aad inuu si sahlah nuugu dhismo ayaan rajaynaynaa si sahlana ay ciidanku u yimaadaan ayakoo leh maqar ama meel ay yacni ay amniga ka sugaan marka waxaan u rajaynaynaa amni iyo istiqraar iyadoo ah magaaladani magaaladii culimada magaaladii diinta islaamka manbaca u ahayd marqadkii sheekheenii weynaa sheekh yuusuf sheekh ibraahimna ah mawsimkii weliba ziyaarada uu soo dhow yahay oo culimmadu soomaaliya geesaheedoo dhan ay isaga imaanayeen waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo ka milo ee mar dhowna lagu diirsado